alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi waslama tasliiman kaiira intaynaan su-aalaha gudagelin waxaan ogeysiin lahaa dadka had iyo jeer isticmaala internetada ama social mediaha inay si toosa ama si life uga daawan karaan oo igula socon karaan muxaadaraadka sheekha iyo su-aalahaba barta ama warbaahiyaha la yidhaahdo baraarug media oo youtube-ka si toosa ay ugala socon karaan su-aasha koowaad waxa uu sheekh leeyahay waxaad iga jahli saartaa dadka qaarkood oo yidhaahda markaad isdijoonaysid isdijada ha ku fogaanin waxa weeyaan maxaa yeelay arrintaas waxay sababaysaa inay biyihii qofka galaan oo soonkii uu ka jabo
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira istinjada macnaheedu waxa uu noqonayaa wixii najaasta ahaa ee labada marin midkood ka soo baxay qofku inuu iska suuliyo waxa qofka ay waajib ku tahay inuu iska maydho ama wixii kale uu iskaga biinayo uu iskaga biiyaana waa wixii daahirka ama intan muuqata usoo baxa gudaha shishee qofku inuu maydho looma dirin lagumana waajibin waxaana arrinta noocaasiya ka dhasha mararka qaarkoodna sababu noqdaa waswaasku ah cudur shaydaanku dadka qaarkood uu kula dagaalamo oo khayrka uu kaga fogeeyo naftoodana uu ku daciifiyo shar badan inay ku dhacaanna sabab uu ugu noqdo waxaa arrinta noocaasi saasoo kale ay sababtaa caafimaad darro waxyaabaha babaasiirta laga qaado ayay ka mid tahay qofku inuu isku dayo gudaha shishe ee malawadka inuu waxa weeyaan maydho arrinta noocaasana dadka caafimaadka aqoonta u lihi waa sheegaan marka qofku intan muuqata wixii maray inuu maydho ama waxa kale uu iska marinayo uu iska mariyo ayuunbaa waajib ku ah gudaha isaga looma dirin hadduu is yidhaahdo gudaha daahiri oo maydh arrintaasi miduu ka goyoon kara maaha malawadku markuu dhammaado wuxuu ula gelayaa xidmaha xidmaha iyo malawadkiiyo intaaba saxara ayaa teedsan loomana dirin qofka lagumana waajibin inuu soo wada saaro oo dhammaanba waxa weyaan uu maydho qadiyadda ku saabsan haddii qofku uu wax isgeliyo soomkiima ka jabayaa oo intan muuqata uu dhaafiyo farihiisii ama wax kalaba mararka qaarkoodna waxaa dhici karta caafimaad ahaan in loogu baahdo baalkan mindaarka la ydhaha ee caloosha iyo midhicirka iyo lagu eego in qofka la geliyo si loogu soo sawiro gudaha amaba se si loogu soo jaro wax la rabo in la baadho oo qofka calooshiisa ku yaalla taasina waa mid caafimaad ahaan u dhacda ama qofka markaa la rabo in la daweeyo masalada noocaasa waxaynu leenahay qofku wuxuu leeyahay laba marin addubur waalqubul alqubuloo xagga hore ah uma fura jawfka oo caloosha iyo gudaha qofka ah marka haddii qofka sooman uu waxgeliyo amaba se waxyaabaha aynu sheegaynay caafimaadka la xidhoo kale laga geliyo soomkiisu waxba noqon maayo iyada halkaa inoo dhig xagga dambe iyadu waxay u furan tahay jawfka weliba waxay u furan tahay calooshii iyo dee xiidmihiiya bay u furan tahay haddii markaa qofka jawfkiisa ay waxgalaan culimmada badankoodu waxa ay leeyihiin waxaas iyaanu noqoninba wax la cuno iyo wax la cabo toona walow haba noqdo fartiisoo xagga dambe qofku uu iska geliyey ama haba noqdoba manaadiirtaa iyo waxyaabaha lagu dhaadhiciyo dadka marna xaggan afka lagaga dhaadhiciyo marna xagga dambe ee lagu sawiraayo amaba se wax lagaga soo goynaayaba ha noqde eh oo cuntoba yaanu noqone qofka soomku waa ka buraya waana sida ay u fara badan yihiin culimmadu waa jiraan culimmada qaarkood oo laga tiro badan yahay oo iyagu yidhaahda ama qofka afka ha ka galo ama xagga dambeba ha ka soo galee waxa soomka jabiyaa waa wixii طacaama ama sharaaba raashina ama cabitaana aw maa yaquumu maqaamahumaa ama waxa labadaa meeshooda geli kara ee qofka wixii ay u qaban jireen u qaban kara sida faleebadan gulukoosta ah ee dadka lagu xidho xididka laga siiyo mawaadka ay ka kooban tahay waa raashin qofkii la siiyena waxay u qabanaysaa wixii raashinku u qabanayey calaa kulli xaal waxaynu leenahay masaladu iyadoo sidaasa sida waracu uu ku jira axwadkii waxay tahay ee qofku cibaadadiisa uu ku ilaashan karo khilaafkana uu kaga fogeyn karaa inuu iska ilaaliyo intaa uu sooman yahay inay joofkiisa wax galaan ama xagga hore ha ka galaan ama xagga dambe ha ka galaan waxaasi ama ha noqdo cunto ama cabitaan ama ha noqdo wax waxtar leh ama waxaan iskii waxtar u lahayn ha noqdo wallahu aclam sal allah calaa nabiyina maxamed
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyay iyadoo kolley dheer haddana markaa soo uruuriyo anigoo safar ku jira ayaa waxay soo galay salaadihii oo waxaan israaciyey duhur iyo casar ayaan jamciyey kadib markaa markaan soo noqday meeshii muraadkaygu ahaayee muqiimkan ku ahaa aan imaado iyadoo salaaddii casar ay taagan tahay maa lagu leeyay haddana mar labaad ilan tukado
qofku salaada faralkaa hal mar ayuunbuu tukan karaa laba jeer faralnimo uguma celin karo arrinta noocaasana nahyi ama diidma ayaaba ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday laakiin asbaab baa jirta qofku faralkii isagoo hore u tukaday haddana uu ku soo celin karo isagoo sunno u niyeysanaya asbaabta waxaa ka mid a qofku isagoo faralkii soo tukaday hadduu masaajidka yimaado oo u yimaado jamaacadii masaajidka oo tukanaya wuu la tukanayaa sunnaanu niyeysanaya xaggaa dambe iska fadhiisan maayo nebiga calayhi salaatu wasalaam se abu daawuud wariyey salaada ka baxay wuxuu arkay laba nin oo xagga dambe fadhiya wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku uhi maa lakumaa lam tusaliya tusalliya macanaa maxaa idinku dhacay ee aada noola tukan weydeen nebigu waxay nimankaas yidhaahdeen yaa rasuula allahi sallayna fii rixaalina waxay u muuqataa inay ahaayeen dad musaafiriina halkii aanu heeryo dhigannay ee aanu degnay ayaanu rasuulka ilaahay oo ku soo tukannay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi sidaa ha yeelina haddaad tukataan oo aad timaadaan iyadoo masaajidkii la tukanaayo la tukada markaa naafila iyo sunna ayaanay noqonaysaa ta dambe toore ayaa faralkiia asbaabta salaad faraloo qofku uu tukaday uu ugu celin karo waxaa ka mid a in uu yimaado qof jamaacadii ay ka tagtay markaa qofkaana waa la tukan karaa si uu jamaaco ula noqdo oo fadligii jamaacada qofkaasi u helo laakiin saynu horu sheegnay mar walba isagu sunnu arrintaa u niyeysanaya waxaa masaajidka soo gala iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu fadhiyo nin saxaabadiibu rasuulku la hadlo wuxuu yihi alaa rajulu yatasadaqu calaa haada war kumaa ninkaa ku sadaqadaysanaya oo bimacanaa la tukanaaya si fadligii jamaacada u helo sabab markaa salaada loogu soo celiyaa iyadoo aanay jirin qofku salaaddii faralka ahayd ee hore uu u tukaday faralkeedu waa ka dhacay inuu ku soo celiyo faralnimo uu ugu soo celiyaa mid bannaan maaha marka haddii duhur iyo casar aada israacisay faralkii ku saaraa waad gudatay haddii aad timaaddo meeshii aad deganayd iyadoo wakhtigii salaada casar uu taagan yahay casar adiga tukashadiisu ay waajib kugu tahay ma jiro haddii aada asbaabaha aynu sheegnay aada ugu celinaysa mooyaane wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr koli su-aal iyaduna in badan soo noqnoqotay oo taa kaag dhow ayaa waxuu sheekh leeyay haddii masaajidkii jamicii la tukado jamac labaad markaa ma laga ogi kara masaajidka
masaajidadu waxay u qaybsamaan marka hore laba nooc marka masaladaa laga hadlaayo masaajid le imaam raatiba oo imaam lagu yaqaanaa uu tukiyo iyo masaajid aan imaam raatiba lahayn sida masaajidada ku yaalla waddooyinka ee dadka musaafiriintaa marba qolada soo martaa inay ku tukadaan deetana saasi ay ku dhaafaan imaam raatibana aan lahayn masaajidku haddii aanu imaam raatiba lahayn ka masaajidi uruqaat sida wadooyinka masaajidada ku yaala jamaacadii timaadaaba waa ku tukan karaan walow jamaacooyin ka horeeyey oo ku tukaday ha jiraane khilaafna ma lahaa arinta noocaasi nooca labaad waa masaajidada imaamka raatibkaa leh haddii imaamkii raatibka ahaa ama cidda ka naa'iba ee booskiisa buuxisay salaaddii ay tukadeen cidda kale ee timaadaa jamac labaad ma ku tukan karaan mise guryahoodii bay ku noqonayaanay ku tukanayaan ama masaajidka ayay mid mid ugu tukanayaanoo jamac samayn maayaan taa lafteedanu laba kala qaadayna waxaynu leenahay qolada jamaa jamaacada labaad samaynaysa haddii arrintaa waxa kalifayaa ay tahay inay jamacii hore iyagu ogaan uga hadheen oo sababtuna ay tahay imaamka masaajidka tukinaya oo xaqdarro ay ku gaalaysiinayaan ama ay ku bidcaysiinayaan ama colaad xagga madaahibta ah iyo tacasub uu ka dhaxeeyo jamaacada labaad mid bannaan maaha taana waxaad mooddaa inay culimmadu isku waafaqeen ama shibu itifaaq ay tahay haddii jamaacada labaad ee masaajidka raatibka lagu tukanaayo waxyaabahaasi aanay kalif ahayn ee dadkani ay yihiin un dad jamacii hore ka habsaamoo kadib dhacay waa iska tukan karaan oo jamaca labaad masaajidka waa lagu samayn karaa markaa sida deliil ahaan xoog badan waana sida alimaamu shaafici raximah llahu tacaala uu ku tegey waxyaabaha loo deliishan karana waxaa ka mida xadiidkii aynu su-aashii hore kaga jawaabnay oo ninkii jamacii hore ka soo habsaamay ee masaajidka soo galay iyadoo la tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhiirigeliyey saxaabadii hore u tukatay ugu yaraan mid ka midii inuu la tukado waxa uu nebigu sidaa u lahaana waxay ahayd inuu ninkaasi jamaaco helo marka waa jamaaco labaad oo masaajidkii lagu sameeyey bay noqonaysaa wallahu aclam
jasaak allahu khayr su-aashana waxa uu leeyay sheekh saa'ilkiina soo weydiiyey kitaabka qur-aankaa xaashida ka go-da miyay bannaanta in la gubo ama dhulka lagu aaso ciid
kitaabka qur-aanka ee haddii uu gaadho heer aan lagu intifaaci karin xagga googa hadduu ka gaadho heer aan lagu intifaaci karin cidinaba aanay ku intifaaci karin si aanu baylah ugu dhicin iyo dayac in la baabi'iyaa waa bannaan tahay waxaana baabiintaa loo mari karaa dariiqo kaste oo aanay ku jirin quurhsi iyo fududaysi la fududaystay waraaqaha hadalka ilaahay uu ku qoran yahay waxaa ka mida taa gubitaanka saxaabaduna ridwaan ullahi calayhim waa sameeyeen cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu markii ummadda uu ku kulmiyey ku jamciyey uu ku mideeyey musxaf qura masaaxiiftii kale ka duwanayd wuxuu amar ku bixiyey in la gubo asxaabtii rasuulkuna arrinkaa goobjoog bay u ahaayeen kumana aanay khilaafin cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu laakiin marka la gubo waa in waraaqdii gubatayna la baabi'iyo dee dambas ay noqoto amaba se la aaso waayo waraaqdu iyadoo gubatay ayaa waxaa dhacaysa in qur-aankii ku qoraa weli uu ka sii muuqdo ka warqadii gubatay lafteedii waa in la baabiyo gubniinku wuxuu sahlayaa un in la baabiyo dambas laga dhigo warqadii qur-aanku uu ku qoraa la gubay sidaasoo kale waa la aasi karaa meel nadiifa oo daahira oo cidina aanay dul marahayn waa lagu aasi karaa warqadii marka la aaso muddo kadib way baaba'aysaa dee asalkeedaaba geed ka yimi geedkuna ciid buu ka yimi markaa ciid bay dib ugu noqonaysaa oo ciidda ayay la falgelaysaa wallahu aclam
baaraka allahu fiikum jasaaka allahu khayr masaa-ilka su-aashana sheeg waxaynu soo weydiiyey waxaad iga jaahil jaahil saartaa abu xaniife caqiidadiisa oo ahaa afartii a'imo mid ka mid ah
culimada islaamka ee fiqiyaqaankaa saxaabada dabadood afartaa kuma koobnayn dadku ay yaqaaniin horta imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed iyo abu xaniifa aada bay u tiro badnaayeen laakiin afartaas waxay la gaar noqdeenuun oo ay la caanbaxeen fiqigoodii ayuunbaa faafay oo arday bay yeesheen fiqigoodii diiwaangelisa oo sii faafisa laakiin waxaa soo martay adduunyadan oo bal iyaga la waqti ahaa culimo iyaga kaba cilmi badnaaba oo imaamu leyth ibnu sacad oo imaam xadiid yaqaana ahaa faqiihulmasriyiin baa la odhan jiray waxaana la odhan jiray alleythu afqahu min malik leyth baa ka fiqi yaqaansan imaamu malik laakiin leyth fiqigiisii ma caan bixin sida fiqu imaami malik raximah اllahu tacaala uu caanbaxay wakadalika waxaa jira alimaam اlawsaaci raximah اllah wasufyaaneyn sufyaan ibnu cuyeyna iyo sufyaan ibnu saciid athawri isxaaq ibnu rahawaya wa saaxibu imaami axmed isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahawaya imaamu axmed kama fiqi yarayn isxaaq ibnu rahawaya laakiin lam yashtahir madhabuhu walam tantashir maqaalaatuhu madhabkiisii fiqiga ahaa ma faafin wakadalika odhaahyadii fiqiga uu ka yidhina may caan bixin sida imaamu axmed tiisi ay u caan baxday abu xaniifa raximah اllahu tacaala xadiid yaqaan ma ahayn bal kaana daciifa fi cilmi اxadiid xadiidka la arko sanadkiisa oo abu xaniifa ku jiro waxay culimada xadiidku idhahdaan xadiidkaasi waa daciif waayo abu xaniifa sanadkiisa ku jira mana ahayn dacfigiisu xagga cadaaladda laakiin wuxuu ahaa xagga xifdiga iyo weeleynta waxa weeyaan xadiidka kaana saaxiba ra'yin walam yakun saaxiba xadiiin xagga caqiidadiisa marka ay noqoto saddexda imaama kale xagga muctaqadka wax badan buu kaga duwanaa abu xaniifa ilaahay subxana wa tacaala ha u naxariistee hadday tahay qadiyadda iimaanka waxaa saddexda imaama kale sidii caqiidada nebiga iyo saxaabaduba ay ahayd ay odhan jireen alimaanu qowl wa camal waxay aaminsanaayeen acmaasha khayrka ah addoommuhu ay samaynayaan inay ka mid tahay iimaanka waana sida qur-aanka iyo xadiidkuba ay tusiyeen abu xaniifa waa khilaafsanaa taas masalada waa ku simbirrixday waxaanuu qabay markaa iimaanku camalku inaanu iimaanka ka mid ahayn ana alcamala laysa min aliimaan wakadalika wuxuu ahaa saaxibu ra'yin oo in badan waxaa dhacday in xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam uu khilaafay lira'yihi tusaalayaal badanna masalada waxaa ka bixiyey alimaam abubakr ibn abi shayba kitaabkiisa musanafka la yidhaahdo calaa kuli xaal kadalika masaaisha halista ah ee culimo fara badani inay ka hadlaan abu xaniife keentay waxaa ka mid ahayd masalaةu istixlaal الsayf wاlkhuruuج calى اlxaakim inuu qabay inay bannaan tahay in xaakimka muslimka ee daalimkaa seef loo qaato lala dagaalamo taasina waxay si cad oon muran lahayn u khilaafsan tahay tobanaan xadiid oo nebigeenu calayh الsalaatu wasalaam arrinta noocaasa uu kaga digay almuhim kutub bay culimadu ay ka qoreen kutubtaa waxaa ka mida oo abu xaniife raximah اllahu tacaala wixii laga yidhi aada u jamciyey kitaabka kitaabu sunna la ydhaahdo waxaa qoray cabdullaahi ibnu imaam axmed raximah اllah imaamkii la odhan jiray cabdullaahi oo imaam axmed ibnu xambal raximah اllahu tacaala inankiisa ahaa wakadalika abubakr ibn abi shayba sidaa aynu sheegnay shaykhuna abu cabdiraxmaan muqbil haadi lwaadici raximah llahu tacaala isaguna wuxuu qoray kitaab mujalada oo la dhaahdo nashru صaxiifa biaqwaali aimati اljarxi wاtacdiil fi abi xaniifa calaa kuli xaal abu xaniifa ilahay u naxariisto wixii uu ku khaldamayna ilaahay subxana wa tacaala ha u dhaafo wixii khalade isaga iyo cid kale ay adduunyada dusheeda kaga tagtay ee caqiide ku saabsan ama xagga itibaaca iyo raacista daliilka iyo xadiidka nebiga ku saabsanna dadka waa looga digaya isagaanay taasi dan u tahay qofka khaldama wixii uu ku khaldamay cidda ku raacdaa dembi unbay u kordhinaysaa iyaga dembigoodiina dee waxbuu ka qaadaya waman sanna fi lislaami sunnata sayi'a facalayhi wisruha wawisru man camila biha waa kidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam manaha qadiyaddu qadiyatu tacyiir in ceebeyn ay tahay iyo aflagaado iyo dhaleecayn laakiin dadkana wixii khaldan baa laga ilaalinayaa ciddii tidhi adduunyada kaga tagtay cidday doonaysaba ha noqoto qofkii khaldamay laftiisana waa loo danaynayaa oo dad khalad ku raaci lahaa ayaa laga reebayaa ugu yaraan dembigii iyo khaladkii ayaa laga khafiifinaya diintana waa la ilaalinaya oo cid kasta oo masale ku khaldanta haddii laga aamusi lahaa diinteenna khalad baa ka dhex buuxsami lahaa khalad baa daf ka dhex noqon lahaa haddii laga aamusi lahaa laakiin waxaa diinteennu weli ay saafi ku tahay oo baaqi ay ku tahay oo aanay ku bedelmin waa ciddii khaldanta oo dhan in la leeyahay qofkaasi waxa uu aaminay caqiido u ahaa ama uu ku hadlay ama uu sameeyey fatwadaa uu fatwooday waa khalad daliilkiina waa kan taasay diintu ku ilaashan tahay marka ha dhibsanin qof khaldamay oo diinta ku khaldamay haddaad aragto iyadoo laga hadlaayo oo laleeyahay qofkaasi waxa uu ku hadlay waa khalad oo waa baatil adaa lagu danaynaya khaladkiisa lagaa ilaalinaya haddii lagalaga aamusi lahaa waad raaci lahayd isagaa loo danaynaya raacistii khaladka aad ku raaci lahayd baa laga baajinaya diintiina waa la ilaalinaya dadku adduunyadooda maanta aada bay u ilaashadaan oo qofna ma ogola wax khaladoo lagu sameeyey adduunyadiisa inuu ka aamuso hadduu qof in yar lacagta kala raago intaasoo kelmadooda munaasib ahayn buu qofkii ku odhanaya haddii qof mucaamalo ay dhex martay madmada uu ka dareemo qofkiibuu dhigdhigaya cid walba wuu sheegaya wahaakada waa idinka arkay dadku qabaa'ilkooda siday u difaacanayaan maanta haddii qabiilo lasoo hadal qaado afdaaye gacan baa lagu difaacaya siyaasadahooda dadku siday u difaacanayan waa idinka arkay axsaabta siyaasiga dowladaha siday u difaacanayaan ee ciddii ay is yidhaahdaan dhibaatay ku samaysay ay uga difaacayaan waxaasoo dhan waxaa difaac uga mudan oo xaq in lagu difaaco uga mudan waa diinta islaamka dadka waxaad moodaa diintu qiimiha ay la lahayd inuu aada iyo aada agtooda u yar yahay oo cid diintii waxa weeyaan u qiiroonaysa oo khaladka lagu sameeye ama loogu abtirinayo ka hadlaysa maanta aada iyo aad ba u yartay qof bal qofka shaqadaa qabanayaaba lala yaabayaaba maanta dad fara badani qunyarba waxay iska yidhaahdaan waxbaa la caayaya iminka soomaaliya in abu xaniifa masladaas ku khaldamay masladaas ku khaldamay masladaas ku khaldamay kutubtay ku qorantayna soo idinmaan sheegahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay quyar iska idhaahdaan aimadii afar tahayd baa la caaya wax cayamiyaad maqlaysin wax cayamiyaed aan maqlahayn soo maaha dadka qaarkood baa in la dhaa masaladaas waa khaldan tahay iyo qofkaasi masalada waa ku khaldamay cay dadka ugu sheega in badan baad maqasheen dadka qaarkood iyaga oo leh salafiyiintu waxbay caayaan salafiyun laa yasubuuna naas bal cayda dadka way ka waaniyaan khudbada ay kaga waaniyaano duruusta kaga waaniyan muxaadaraada kaga waaniyaan haddaba caydan baase dadkani ay sheegayaan waa maxay waa xaqa la sheegaya la leeyahay waxaasi waa bidco qofkaasi waa bidcoole iska ilaaliya yuu idinlu goyne xaqa lagu addimaayo waxaasi diintuu khilaafsan yahay hebel qofka la idhaahdaa qof toosan ma ahayn taasay dadku cay ku sheegayaan in badanoo cay ku sheegaysaana inaanay cay ahayn way garanayaan yacrifuun inaanay cay ahayn taas bal ay tahay diin oo ay ka mid tahay min alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar in dadka wanaaggii la faro loo tilmaamo xumaantiina laga reebo oo la dhaahdo iska ilaaliya laakiin waa dicaayad ururada siyaasiga ee diiniga ah xarakaadka loo sameeyey in xukum lagu gaadho siyaasiga magacyada kala duwan leh ee marna xukumka ku raadiya qori iyo xabad marna xukumka dimuqraadiyad iyo siyaasad ku raadiyaa ay dacwaddaa xaqaa ku dacaa'ideynayaan wey oo ay rabaan dadka inay kaga hor istaagaan waxay og yihiin dacwaddaasi inay tahay waxa ay khaldaan oo dhanta dadka u sheegaysa ee odhanaysa waxaas waa khalada iska ilaaliya markaa dee waa in layska hor qaado o layska hor dhaqaajiyo waxaa la yskaga hor dhaqaajin karaana waxay u arkeen inuu yahay in la dacaydo dadka lagu idhaahdo waxbay caayaan in lagu idhaahdo cayd waa wax xun dadkana waa uga digaynaa laakiin xaqa waa sheegaynaa ilaahay baa qur-aankiisa ashkhaas kaga hadlay oo kaga digay xumaan badan dadka ugu sheegay khaladaad dadku ay galeen nebiga calayh salaatu wasalaam ashkhaas ka hadlay oo ka digoo dadka yidhi iska ilaaliya firaq buu nebigu ka hadlay qadariyuu ka hadlay khawaarij buu ka hadlay tobanaan xadiid buu kaga hadlay saxaabadaas sidaa yeeli jiray oo hadalkoodii ay ka buuxdaa a'immadii islaamka waana wixii diinteenna lagu ilaaliyey ee gaadhka lagaga hayay waxaynu leenahay uun qofku waa inuu cilmi ku hadlo cadaaladna uu ku hadlo masalada iyo ciddaa uu ka hadlaya hadalkiisu waa inuu cilmi ku dhisan yahay cadaaladii alla kacabsina waa inuu ku dhisan yahay oo qofku haddii xataa uu khalday inaad ku been abuurata adiga kuma banaana khaladaad aanu lahayn aad ka sheegto ama xukun aanu mudnayn inaad saarto oo isagoo bidcoola aad tidhaahdo waa gaal war maxaad u gaalaysiisay iska daa waan fogeynaya karkaarkaa weydaarinaya waxaan doonayaa dadku inaanay salaanta ka qaadina hada laa yajuus alkalaamu fi الrijaal yaxtaaju ilىa cilmi wacadlin siduu yihi alimaamu dahabi raximah اllahu tacaala wallahu aclam wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsal اllahu calaa nabiyina mxamed نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته